الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وعلى نبي وعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب القسامة qasaamadi ayuu baab yahay qasaamo waa dhaarta lagu sugo dhiigga sheegashadiisa markaa meel gaara ayay ku cusaano halka jinaayaadka qisaasta iyo diyaadka dabadeed ayay culimmadu dhigeen oo ay kaga hadlaan waayo dacawaadka kale ayay khilaafsan tahay sidaa daraaddeed baa baabu dacwa dami walqasaama kutubta kale waxay yidhahdaan sheegashadii dhiigga iyo qasaamadii iyo dhaartii lagu dhaaranayey markaa qasaama min alqasam waxaa laga soo qaatay qasam oo dhaara waana imaandar iyo dhaarahan loo qaybinayo qofkan la dilay xigtadiisa marka ay sheeganayaan dhiiggiisii ay ku dacwoonayaan waana imaan iyo dhaaro lagu celcelinayo oo ilaa konton la gaadhsiinayo sheegashada dhiigga iyo sugitaankiisa waatii hore kitaabu licaanu inoogu soo sheegay dhaartu inay hal mid un tahay laba jeer ayuunbaa la celceliyayo qasaamo iyo iyo licaanka dhexdiisumaa la celceliyaayo licaankuna shan buu ahaa kanna waa konton inta kalena waa hal keliyan wallaahi keliyan weeye sheekhu isaga inoo tacriifinaya wuxuuhi hiya qasaamadu waa xaribu muddacin mid sheeganaya dhaarashadii biqatlin dil sheeganaya calaa mucayanin mid la cayimay oo gaar loo tilmaamayna ku sheeganaya dhaarashada uu dhaaranayo ayaa qasaamo la yidhaahdaa wa hiya jaa'isatun waana mid bannaan qasaamadaasi bishuruudin shuruud ayay ku bannaan tahay hayri maa dukira waxaa la soo sheegay aan ahayn an yakuuna waa inuu yahay tama halkaa lawthun wax lawtha oo qariina oo la xidhiidhay waa inuu jiraa wahuwa lowdguna qariinatun waa qariino iyo wax la xidhiidhay sheegashada oo lisidqi lmuddaci ka muddaciga ahee wax sheeganaya runtiisa qariino waha oo xoojinaysa walaa yukhaalita waa inaanu dhex gelin almuddaca calayhim kuwaa loo sheeganayana hayruhum cid kale oo kayrkoodii waa inaanay dhex gelin oonay ku dhex jirin wuxuuhi sheekhu alqasaamatu hiya xaliibu muddacin muddaci dhaarashadii weeye min idaafati almasari lifaacilihi xaliibu muddacin an yaxlifa almuddaci kii muddaciga ahaa waa inuu ku dhaarto biqatlin sheeganayay muddacintay ku tacalluqdaa iyaduna waa dhaarashada mid sheeganaya dil uu dhaarto markaa markaa uu sheeganayo dil dhaarta uu ku dhaaranaya ayaa qasaamo la yidhaahdaa ta darab iyo xubin lagu dhaaranayo ama jurxi iyo nabar lagu dhaaranayo ama macno lagu dhaaranayo iyada qasaamo lama yidhaahdo calaa mucayanin mid mucayanana uu ku sheeganayo haddii uu markaa leeyahay dadkaa mid ka mida hunbaa dilay dacwadiisa lama maqlayo oo dee ibhaam iyo qarsoodi baa ku sugan dacwadaha kale lafdooduna way la wadaagaan dhiiggoo dee waa in cidaad wuxu sheeganaysaa cid mucayana inay tahay yacnii reer hebel baa dilay iyo reer geysaa dilay lagaa yeeli maayo markaa xaliibu muddacin mid sheeganaya biqatlin dil sheeganaya dhaarti weeye calaa mucayanin u sheeganaya mid mucayan ahoo la cayinay oo la soocay oo layidhi waa hebel wahiya jaa'isatun markaa waxaana uu yidhi waa dhaarasho mudduci dhaaranayo waxaanaynu ogeyn asalku inuu ahaa dee qofka mudducigaana markhaati in laga rabo qofka muddacaleega wax loo sheeganayana inuu ku dhaarto baabkan qasaamadu calaa khilaafi alqiyaas sidii markaa qiyaaska ama qaacidada ama naskaasi uu ahaa ayay khilaafsan tahay iyadu oo dhaartii waxaa la marinayaa xagga mudduciga ayaa la marinayaa oo lagu horraysiinayaa taana waxaa tilmaamayaa dee xadiidkii sacd ibni abi xasma qasaamada ku soo arooray ee cabdillahi bni xuwayisa iyo saxaabadii markaa ninkii saxaabiga ahaa ee yuhuudda ay dileen waa kii nebigu sala allahu alay sl ataclifuuna khamsiina yamiinan fatastaxiquuna dama saaxibikum war ma dhaaranaysaan konton dhaarood oo ma mudanaysaan dhiiggii saaxiibkiinna waxay dhaha saan u dhaaranaynaa ya rasuullahi meesha manaanaan joogin manaanan arkeen dee ninkii oo la dilay oo nimankaa yuhuudda dhexdooda yaallo umaan aragne dee haddaba yuhuud baa markaa konton dhaarood idiin maraysaa waxay dhaheen hose baanu qolo gaalo oo yuhuudan waxba ka xabaynin dhaartooda markaanu u qaadanaynaa nebigu sala allahu calay wasalm arrintii markay jiqisa soo taagtay isaga ayaa diyadii ka bixiyey markaa wuxuu ku horraysiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam dhaartii qoladaa wax sheeganaysay xadiidkani markaa wuxuu khasisayaa xadiidkii kale ahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar bayinadii caddaynta waxaa lagu leeyahay qofka wax sheeganaya yemiindiiyo dhaartana waxaa lagu leeyahay cidda markaa wax inkiraysa ee diidan ayaa dhaartana lagu leeyahay xadiidkaas ayuu khasisayaayo inta kale oo dhan ee wax la ysu sheeganayo mudacigana markhaataa laga rabaa mudacalaygana dhaar allahuma markay dhiig sheegashadii ay tahay mooyaane hadday dhiig sheegashadii tahay walyamiinu cala almudacalay ilaa fi lqasaama riwaayadka qaar baa tilmaamayey qasaamada mooyaane in mudacalayga dhaarta lagu yeelanayo wuxuu yidhi haddaba wahiya jaa'isatun qasaamadaasiyo dhaartaasi way bannaan tahay bishuruudin ayay ku bannaan tahay hayri maa dukira waxaa la soo sheegay aan ahayna iminka dil buu inoo sheegay inuu waxaa lagu dhaaranayaa dil yahay waxaa kaluu inoo sheegay qofka muddacaleyga wax loo sheeganayo inuu mucayin yahay waxaa kaloo loo shardiyaa an yakuuna hama halkaa inuu yahay lawthun wax lawtha oo xoojinaya qofka wax sheeganaya sheegashadiisa wa huwa lawdguna qariinatun waa shay qariinaayo wax la xidhiidhay oo lisidqi lmuddici kan sheeganaya runtiisa qariino wahoo la xidhiidhay oo xoojinayoo qalbiga dadka ku ridaya qofkani inuu run sheegayo masalan waa maxay dee qof la dilay ama barhkii ayaa laga helay xaafad dad ay col yihiin ay ku nool yihiin ama koox ayuunbaa dee kala carartay qof markaa mayda ayuunbay meeshii oo jiifo markaa kaga yaaceen dee waxay qariino u tahay markaa kuwaasa ka kala cararay inay dileen waxay markaa tusinaysaa markaa dee meelay markaa dad ay col ahaayeen laga helay isagoo dhintay inay markaa kuwaasi dileen ayay qariino iyo xoojin u tahay wa an laa yukhaarija almuddaca calayhim muddaca calayga kuwa loo sheeganaya hayruhum cid kale waa inaanay khaalidnima dhex gelin haddii masalan laga helo meel masalan dee dadkii cadowgiisa ha u gaara marka dadkaa cadowga ay ahaayeen loo sheeganayo waxaa kaloo shardiga inaan cid kaleoo kuwa loo sheeganayo ahayn dee dhex gelin haddii ay markaa cid kale ku dhex jirtay dee markaa iyagii qariino keligood ku noqon maysa ilaa cid kale ayaa kula jirta nusaa qaarkoodna cid kale meesha waa inaanay la deganayn ayay markaa imaamu nawowi markaa sharxu muslimka markaa iyo rawdaha iyo markaa ku odhanayay inaanu markaa cid kale la deganayn ayuunbaa laga wadaa ciday mukhaalado markaa sameeyeen haba jirtee waxa uli sheekhu waa in yaxliba waa inuu dhaarto almuddaca almuddaci muddacigu khamsiina yamiinan konton dhaarood waa inuu dhaartaa ee fa in tacadada haddii uu markaa tiroobo xalaba kullun biqadri xisatihi min alirf dhaxalka xisada iyo qadriga ku leeyahay buu dhaaran wa jubila almunkasiru inta jabtayna dhaarta jabtana waa la kabaya fa ina kaluu hadday diidaan ruddat ilaymaanu cala almuddacaa calayhi ayaa lagu celinayaa in fain tacadada hadduu tiroodo xalaba kullun midkaasa khamsiina yemiinan konton dhaarood buu marayaa waxau ihi sheekhu waa an yaxliba almuddaci kan sheeganaya waa inuu dhaartaa khamsiina yemiinan konton dhaarood ayuu dhaaranayaa oo uu ku dhaaranayaa markaa cidda uu sheeganayo dhiiggeeda inuu ciddaasi dishay ama ciddaasi ay dileen ayuu ku dhaaranayuu ku marayaa waa sida xadiidkaasi ataclifuuna khamsiina yamiinan fatastaxiquuna dama saaxibikum nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi haddaba wuxuuna yidhi fain tacaddada kii sheeganaya hadduu tiroobo oo uu laba iyo saddex iyo afar uu yahay xalaba kullun mid la arkaa biqadri xisatihi qadarka xisada uu ku leeyahay min alirsi dhaxalka ayuu dhaaranayaa maadaama oo wixii ka sugma ee dhaartaa ku sugmaa dhaxal uu noqonayo ay qaybsadaan oo sidii dhaxalka u qaybsadaan dhaarta lagu sugayana sidii dhaxalka ayay u qaybsanayaan le'anno qaacidada jirtaa waxay tahay qofna dhaar qof kala maray waxba kuma muto waxa haddii dhaar lagu mudanayo dhaar cid kala martay cid kale waxba kuma mudato ee qof waliba wuxuu mudanaya isaga ayaa ku dhaartaa fain tacaddada muduciga hadduu tiroobo dee qofka dhintay dhaxlayaashiisu ay badan yihiin xalaba kullun mid kasta biqadri xisatihi xisada iyo nasiibka minalisi uu ku leeyahay qadarkeeda ayuu dhaaranayaa oo kontonkii dhaarood unbaa loogu qaybinayaa sidii boqolkii halaad ama konton halaadbu qofkaasi ka dhintay oo kalunbaa loogu qaybinaya qof waliba wixii uu helo ayuunbaana laga siinayaa wa jubila almunkasiru dhaarta in hadday jabto oo ay markaas si siban ugu qaybsami weydo waa la kabayaa masalan hadduu laba inan ka tago ama hadduu afar inan ka tago waxa weeye hadduu laba ka taga min shan iyo labaatan bay dhaaran ee kontonkii saasay markaa ku dhaaranayaan hadduu masalan saddex ka tago mid waliba markaa toddoba iyo toban buu dhaaranayaa koob iyo konton bay markaa dhaarti noqonaysaa haddii kaloo ay markaa min lix iyo toban dhaartaan dee dhaartii baa dhinmaysa markaa si ay tiradu u buuxsanto jabkaa markaa waa la kabaya wa jubila almunkasiru fa in nakaluu hadday diidaan qoladii markaa wax sheeganaysay hadday dhaartii diidaan amaba lows iyo wax dhaarta xaggooda mariya oo xoojinaya ayaan jirin ruddat il aymaanu aymaantii waxaa lagu celinayaa cala almuddacaa calayhi muddaca calayhiga kii loo sheeganaya baa lagu celinayaa ee fain tacaddada hadduu daacidda loo sheeganaya mid yahay dee kontonkiiba isagaa mari oo hurgufi ee fain tacaddada kii loo sheeganayana hadduu tiroobo oo masalan shan nin baa la haysay ama toban nin baa la haysay xalaba kullun mid kasta khamsiina yamiinan konton dhaarood buu marayaa bal haddee farqiga u dhaxeeya u fiirso marka ay dadka sheeganaya dhiiggu ay tiroobaan sidii dhaxal ahaan oo kalea loogu qaybinayo mid waliba xisadiisuu marayaa marka laakiin dadka wax loo sheeganayaa ay tiroobaan ay saddex iyo afar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ay yihiin dhaartiina ayada lagu yeesho xalaba kullun mid kasta khamsiina yamiinan konton dhaarood ayuu marayaa waxaana farqiga u dhaxeeyaa uu yahay kuwan wax sheeganayaa qof waliba wuxuu ku dhaaranayay uun dee uu ku mudanayey dhaxalka isaga wixii ka khusaynayey ayuunbuu markaa ku dhaaranayey oo ugu sugmayey markaa qof kasta dee muu sugaynin wuxuu markaa qofka keliya sugaya qof waliba wixii uu yeelanayey ayuunbuu ku dhaaranayuu sugayey laakiin kuwan la hayso qof waliba dilkiibuu nafdiisa ka nafyinaya ayuu ka reebayaa sidii qof keliyahoo kale hadduu ahaan lahaa oo kontonka u wada mari lahaa ayuu isaga reebayey ayaa qof waliba dilkii isaga reebaya qof waliba konton u maraya hadday markaa dee toban yihiin mid waliba konton dhaarood ayuu marayaa shantaa boqol bay markaa marayaan hadday laakiin toban yihiin ama shan yihiin kontonkii unbaa loo qaybinaya kuwa wax sheeganaya waidaa xalafa markuu dhaarto almuddaci muddacigu markuu dhaarto wajabat diya diya iyo magayaa waajibaysa walaa qawada qawad iyo qoorgooyd iyo qisaas sugmaysa walow camdan camdanba ha ahaatee qasaamadu maxay sugtaa qasaamada wuxuu inoo sheegayaa sheekhu inay waxay sugtaa inuu yahay mag ee aanay sugin qisaas waidaa xalafa almuddaci markuu dhaarto wajabat diya diyadii ayaa ku waajibaysa kii loo sheeganayey dil camdi haddii loo sheegtay tolkii ayaa markaa lagu yeeshaa haddii geb ama shibulcamdi loogu sheegtay walaa qawada qawad iyo qisaas iyo qoorgoysa male walow camdan camdiba ha ahaadee waayo xadiidkii bukhaari baa wuxuu ahaa dee inay magtii nimankaa yuhdiweyna ama magtii saaxiibkii bixiyaan imaa waa inay dee qabaan dagaal ilaahay xaggiisa ka ahaaday walaa tasiidu laymaanu dhaartu kama korodho calaa khamsiina konton kama korodho ilaa fii jawri lmunkasiri ka jabay kabkiisa mooyaane iyo wa fiimaa low maata alxaalibu kii dhaaranayay hadduu dhinto qabla tamaamihaa dhammaystirkeedii ka hor fayasta'nifu waxa soo bilaabaya markaa waarihuhu kii dhexlayey iyo wa fiimaa low qaaba bacduhum barhkood hadduu maqrado wa xalafa alxaadiru kan joogaa uu dhaarto fayaxlifu alghaa'ibu kii maqnaana waa dhaaranayaa idaa xadara marka uu yimaado waxaa sheekhu leeyahy walaa tasiidu laymaanu calaa khamsiina dhaartaa dhiigu konton kama korodho ilaa fii jabri saddex masalo oy ka korodho kontonkii ayuu inoo sheegay ilaa fii jabri lmunkasiri dhaarta jabtay kabkeeda mooyaane oo markaynu nidhi dee saddex bay ahaayeen haddii aynu markaa mindhixiyo aynu dhaarinno toban dee waxa markaa waxa maqnaanaysa laba dhaarood baa maqnaanaya si aanay taasi u maqnaanin oo mid waliba tiro buuxda u dhaarto toddobiyo toban buu dhaaranayaaba nidho waxay noqonaysay ee koob iyo konton kaasi waa mid oo markaa dee hal bay ka korodhay wa fiimaa low maata alxaalibu qabla tamaamihaa iyo haddii uu dhinto kii xaalibka ahaa ee dhaaranayay dhammaadkii qabla tamaamihaa dhaarta dhammaadkeedii ka hor fayasta'nifu waarisuhu waaridkiisiiyo kii dhexlaya ayaa soo bilaabayaa mid baa dhaartii bilaabay markuu dee soddoneeyo ama labaataneeyo marinayey ayuu khalkhalay dee waaba ka booday oo nabdiba waa ka booday weliba markay dee dhaartu been tahayna ayana wax ka sii darane isagoo ama labaatan ama soddon marinaya dee nabdiba ka baxday dee kii waaridkiisa ahaabaa dib dhaartii u bilaabaya kaasina kontonkii unbuu wada marayaae intii hore uu markaa kii hore sii dhaartay loogu daba qaban maayo fayasanibu waarisu lianna qofna kuma muto shay dhaar cid kale ay dhaaratay markaa isagaa wada maraya beri baa qolyo wadaade iyagoo isu dhaarinaya saasoo kale marinaya qasaamo nin marinaya ayaa tusbaxaa loo hayo ma wallaahiba waa wallaahi ma wallaahiba waa wallahi say u socotay ayuunbuu nin odayahoo nin odaya weynahadu war miyayna war miyaa wadaysaan unbuu yihi markay dee bala afartaneeyo soddoneeyo maraysay tawun buu yidhi ninki cagunbuu wax kadii sidiibu kuwaashiba markaa taasina waa taasoo dee labaatan ama soddon hore oo ninkaasi mariyo kontono markaa waaridkii markii dambe maray ayaa markaa ay noqoto markaana way korodhay wa fiimaa low qaaba bacdum hadduu barhkood maqnaado oo waxalafalxaadiru ka maqani u dhaarto fayaxlifu alghaayibu ka maqanina waa dhaaranayaa idaa xadara markuu yimaado masalan waxaad kaba soo qaadaa saddex inan ama lababa ayaa dhaxalkii lahoo dhaartii mutay mid baa maqan ama waa waalan yahay amaba waaba qaangaar maaha waa sabi midna waa kana waa jooga ama labaa jooga kan jooga ama qaangaarka ama caqliga lihi kontonkii dhaarood buu isagu marayaa dabeetana wuxuu qaadanayaa xisadiisi iyo qaybtiisii uu magta ku lahaa ha dhowta markuu yimaado masalan labay haayeenoo mid baa sii dhaartay ama uu qaangaadha ama uu miyirsadana kii kalena shan iyo labaatan buu marayaa maxaa yeelay kan hore dee konton wax ka yar oo ay ku sugmayso magti ma jirto marka uu kontonkii maro ayay magti sugmaysaa dabeedna xisadiisi iyo qaybtiisii buu yeelanayaa markuu xisadiisi iyo qaybtiisii qaato kii kale markuu qaangaadho ama yimaado ama hadduu alla u miyirsado isagu shan iyo labaatankiisii u marayaa dabeetana wuxuu mudanayaa isagana dhaxalka intiisii kale barhkiisii ayuu yeelanayaa leanno isaga dee dhaartii waa looga sii horreeyey waatan kontonka la sii maray kani kontonkan xisadiisunbuu ku mutay wax kale cid kale ugu sugi maayo haddii uu xataa dhaaran waayo uu shan iyo labaatankiisa mari waayo wuxuu yeelanayaa ma jirto laakiin soomaalidu hadday markaa afar iyo shanba ay qof yihiin oo ay qaarkood maraan way iska bixiyaan magtee waxbama kala reebaanoo yacni waxba isoo sosocon mayne markaa waa mar hadday intaasi war ku dhaaratay waa iska siinaynaa bay yidhahdaan faslun fi lqatli bisixri waxa u fasal yahay dilkii sixir wax lagu dilayey marka waataynu nidhi jinaaya kutubta qaarkoodna jiraaxa ayay ka cabiraan qaarna jinaaya ka cabiraanoo jinaayada ayaa wanaagsan oo markaa wax afle haddii lagu diliyo waxaan af lahayn iyo sixir iyo wax liyaaniyo qofkii wax wax loogu geysto oo dhan ayaa jinaayada iyo waxyeeladu ay soo gelaysaa wuxuu uhi sheekhu qatala idaa qatala bisixrihi sixirkiisa markuu ku dilo oo waqaala uu yidhaah innahu yaqtulu haaliban sixirkaygaasi waa mid halisoo inta badan waxbuu dilaa lasimahu lqawadu dee qoorgoyn baa ku waajibaya ow laa yaqtulu ma dila buu yidhi ow laa yaqtulu ilaa naadiran marmar iyo naadir iyo dhif iyo mardhaaragunbuu dilaa fadiyatu diyo ayaa lagu yeelanayaayoo ku sugmaysa sixir marka laga hadlayo waxay yidhahdeen kullu amrin ikhfaa sababuhu xagga luqada waa arrin kastoo sababtiisu ay qarsoon tahay oo si aan xaqiiqadiisa ahayn loo qaato oo waddada markaa khidaaca iyo wax ismoodsiinta iyo markaa wax dhehgelinta mara ayaa la yidhaahdaa sidaa daraaddeed baa dee aftahanimada oo kale waxa lagu tilmaamay sixir inna min albayaani la sixr bayaanka iyo caddaynta iyo fasaaxada sixir baa ku sugan oo dadka aftahamaha ahi marka ay hadlayaan ama dadka abwaanadaah oo kale markay hadlayaan dee dadka way qabsadaan oo qofna isma dhaqaajiyo marka arrin kasta oo qarsoon oo sidii xaqiiqadiisa ahayd markaa loo qaadanayo oo taasiir iyo raad keenaya ayaa la yidhaahdaa hortu xagga luqada sharciga waxay yidhaahdaan waa ruqyo iyo wax la tufayo iyo tacaawiid iyo hadallo qofkan saaxirkaayu ku hadli ama dalaasim iyo sawiro iyo waxaan la garanayno kutubta tibigaadiyo goran lagu arko oo uu qori amaba wuxuu samaynayu ku dhaqmayo oo dabeetana raadaynaya qofkan wuu sirxa la sirxayo jidhkiisii ama qalbigiisii ama caqligiisii ayuu raadayn waxaanu leeyahay xaqiiqo waxa ka mida mid wax dila waxa ka mida mid xanuun iyo jiro ku rida waxa ka mida mid ninka iyo xaaskiisa lagu kala geeyo waxa ka mida dee mid kii kale ka kale lagu nacsiiyo mar kale waxay yidhaahdaan waa itifaaqu bayna saaxiri wa shaydaan waa itifaaq iyo heshiis saaxir iyo shaydaan ka dhaxeeya saaxirkana wuxuu la imanayaa waxyaalo xaaraan ah ama waxyaalo shirkiyaada buu la imanayaa waxaanu markaa u samaynayaa si uu shayddaankaasina u saacido ama wuxuu ka doonayo uu ugu adeeco ayuu u samaynayaa midbana midka uu ka gaalnimo xun yahay macsiyada iyo dembiga uu sameeyena uu ka fool xun yahay baa shayddaankuna uga adeegid badayay suxarada sidaa daraaddeed baa dad aan diinta shaqo ku lahayn aad arkaysaa inay suxaradu yihiin oo diinta laga dheereeyey qaarkood baa waxay shardi uga dhigaan inay kitaabka qur'aanka ah ay kabahooda xagga hoose ay markaa kaga sameeyaan ay ku socdaan qaar bay shardi uga dhigaan inuu kitaabka qur-aankaa suuli ku rido qaar bay shardi uga dhigaan in dhiiggaa cada dumarka intay soo qaadan inuu qur-aanka khad uga dhigo uu ku qoro yacni midba midka uu ka gaalnimo iyo ficilkiisu uu ka xun yahay ayuu uga adeegid badan yahay shaydaankuna oo u adeegaa dabeetana markuu saa ugu adeegaa buu shaydaankii markaa u adeegayaayoo ciddii markaa uu doonayey uu dee ku dirayaayo markaas uu waxyeello u geysanayaa markaa sixir kaas ayaa la yidhaahdaa islaamkuna meel adag ayuu iska taagay waddo alliyaaliyo waddadii gaadhsiinaysaa waa aguday barashadiisa ayuu xaaraantinimeeyey beridiisa ayuu xaaraantinimeeyey mumaarasadiisa iyo ku dhaqankiisa ayuu xaaraantinimeeyey laakiin waxay tilmaamaan culimmadu inta badan wuxuu ku sugmaa marka ay waxyeello lagu geyso qofkii oo qirta ama isaga oo dee markaa uu sheego sixirka wih anaa dee sixir ku waxyeeleeyey ama marka uu dee masalan sheego nooca sixirka suxaro ka toobad keentay ay yidhaahdaan noocaa sixirkaasi waa nooc waxdila markaa wuxuu uhi sheekhu idaa qatala bisixrihi sixirkiisa markuu ku diluu qirto wa qaala uu yidhaahdo innahu sixirkaygu yaqtulu khaaliban sida badan buu dilaa ama laba qof oo caadiliina baa waxay bal ka marakaceen ninkaasi sixirkaa uu sheeganayaa sida badan wax buu dilaa lasimahu lqawadu in qoorta laga jaro ayaa ku waajibaysa aw laa yaqtulu inaanu dilin ayuu markaa in la dilo ayaa waajibaysaa waxaa markaas laga wariyey cumar inuu yidhi an iqtuluu kula saaxirin wa saaxiratin saaxir iyo saaxirad kasta dila waxaa kaloo markaa laga wariyey jundub inuu yidhi markaa xaddu saaxiri darbatu sayf waa in markaa hal seeba lagu dhuftaa imaamu shaafici wuxuu ihi marka uu sixirkiisa wax heer gaalnimo gaadhsiinaya uu sameeyo ama u dee cid saa ugu waxyeelayo ayaa la dilayaa aw laa yaqtulu ma dila buu yidhi sixirkaygu aw laa yaqtulu naadiran ma naadirun buu wax ku dilaa fadiyatu diye ayaa markaa ku waajibaysaa sixirka noocaas ahee nabigeenu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee waxalaaga ka dheeraada sixirkuu ka mid yahay hadda dhexdeenna aada iyo laxaad buu ugu badan yahay dad baana markaa ku shaqayso oo yaqaana siiba magaalada iminka burco oo kale yacni xarumo ayay ku yeesheen meelo ay wax ku baraan bay yeesheen dad badan ayay ku waxyeeleeyeen taana markaa waajibka markaa dowladda ka saaran iyo ciddii markaa tale iyo arringacanta ugu jiraba in markaa wax laga qabto oo dadkaa markaa abaalkooda la mariyo oo dhulka laga eriyo laga musaafiriyo ama xarig lagu guro ama kii ay ku caddaadaan waxa ilaahay dil gaadhsiinaya in la laayo oo la kala eriyo waajib weeye si aanay dadka u fasahadinin oo aanay u waxyeelaynin meel kastana waa jiraanoo maanta aada iyo laxaad baa looga cabanaya ilaahayna innaga iyo dadka muslimiinta dhammaantoodba ha ka badbaadiyo ciddii uu markaa asiibayna ilaahay ha ka bogsiiya dariska qaybtana halka inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب أحكام المرتد مرتد يا أحكام ديسي أيوب بابي طبق الردوبي ee diinta ka baxay axkaamtii uu yeelanayay murtad waxa weeye qof islaam ah qaangaad ahoo caqli leh oo islaamnimadii ku buriyo oo ku jara gaalnimo ama niyo ha aata u niyeeyey ama qowl iyo hadal uu ku hadlay ha ahaato sida alla oo lacaayo rasuulkiisa oo lacaayo diinta oo lacaayo malaa'igta oo lacaayo ama ficil ayuu sameeyey istiise iyo meelka dhac markaa diinta ku ah sida isagoo markaa sanamu sujuuday sida isagoo markaa dee kitaabka qur-aanka markaa meelaan habboonayn markaa ku tuuray ama ictiqaad ama canaad oo qofku markaa islaamnimadii diinta u jaraa la yidhaahdaa waxa uli sheekhu tajibu istitaabatuhu in laga towba dalbaa waa waajib uma yuqtalu waa la dilayaa ka taariki salaati sidii kii salaada ka tegay oo kale wa tufaariqu riddatu riddadu waxay ku faaruqdaay oy kaga tagtaay oy ku khilaafsantaay kaga duwan tahay alkufra alasliya gaalnimadii asliga ahayd fii ana almurtada murtad laa yuqaru calayha riddadaa lagu sugi maayo wa yulzamu biaxkaamina axkaamta islaamkana waa lagu laasimin oo waa lagu waajibin walaa yasixu nikaaxu guurkiisu ma ansaxayo wayabdulu kiisii horena waa burayaa in lam yuslim haddii aanu soo islaamin qabla inqidaa'i ciddatihi ciddadiisu intaanay go-in ka hor haddaanu soo islaamin wa taxrumu dabiixatuhu dabiixadiisiiy wuxuu gaawracana waa xaaraantinimoobaysaa wa yuhdaru damuhu dhiiggiisana hadul baa laga soo qaadi walaa yastaqiru lahu milku milki iyo lahaanshana u sugmi maayo bal hadda waxyaalaha innagu maanta aynu fudaydsanayno ee inagu badan ee muqadasaadka islaamka aflagaadeediiy wax ka sheegiddooda meel kaleba murtadkaa ka eegina bal waxaa ka dhalanaya u fiirso wuxuu yihi tajibu almurtadu tajibu istitaabatuhu qofku hadduu ridoobo waxa waajiba in toobad la weydiiye markaba la yidhaha war toobadkeen war islaam oo diinta dib ugu soo noqo uma yuqtalu waa la dilayaa haddii uu toobad keeni waayo li'annahu xadka riddada dee waxaa loo jireeyey diinta ku ilaalinteeda diintu waa diintii ilaahay uu jireeyey ummaddiisa waa diinta keliya xaqa ina diina cinda allahi alislaam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ودين ده كلي حقا ودين ده أنا يدا مويا وحكرا إلهي أقبلي من قفك مركا صوقلي إيوه قان سبي إيه حضر مركا سيء لي الله لهي برير مركا أبوريا إسكان نقضي وحوية طابتك لكو سعال لي هدي وديننا والدي لياه waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man bedela diinahu faqtuluuhu qowlkaa diintiisa bedela dila hadda soo geliddeeda waynu arki doonnaa cid lagu qasbi maayo oo laa ikraha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay laakiin qofku hadduu soo galo inuu ka baxo laga aqbali maayo hadduu toobadkeeni wayna waa la dilaya man bedela diinahu faqtuluuhu xadiidka saxiixa bukhaari iyo asxaabu sunan ay warinayaan qofka diintiisa bedelo dila baa nebigu yidhi iyo xadiidkii ma banaana qof muslima dhiigi laa yaxilu damu imri'in muslim ilaa biixdaa halaad ataariku lidiini almufariq liljamaaca dee kii markaa waxaa diintiisa ka dega jamaacadii muslimiinta faaruqay isagana dhiiggiisu xalaal ayuu noqonaya waa la dilay ka taariki salaadi sidii qofkii salaada ka tegay oo kale isagana waxaa waajiba hadda in toobad la weydiiyo kadib waa la dilaya hadduu toobad keeni waayo oo haddii uu qofku salaada waajibnimadeeda inkiruu diido ayada waa fii xukmi lmurtadi murtadkanuu la xugu noqonayaayo isagu murtad buu noqonayaa ee taarikhsabadba loo ictibaarin maayo laakiin ka wahsi uga tegey ee isagu waan tukanayaa leh iyo ilaahay ay soo hadiyeeyo kaa isaga hal salaad oo keliya ama laba salaadood oo la jamciyo hadduu wakhtigoodu baxo oo masalan duhur ilaa maqrib hadduu tukan waayo cishaai maqrib hadduu tukan waaye ilaa iyo salaadda subax laga gaadhayo isagana in la dilayo culimada muslimiintu iskuma khilaafsanaa ee xadnimaa loo dilayaa dee kadibna waa la maydhaya waa la gabayaa qubuurta muslimiinta lagu daraya iyo mee gaalnimaa loo dilayaayoo xaggaa murtadkaa la raacinaya ayuunbaa murankoodu yahay mooyaane in la dilayo isuma khilaafsana qolyahani waxay le waa muslim casir hadduu dhintana waa taxta almashii'a oo ilaahay markaa ayuu u banyaallaayo hadduu doonana waa cadee hadduu doonana ilaahay waa ka dhaafi iyo mee dee xukunkaa markaa murtadka ayuu yeelanayaa waana taynu in badan tilmaannay markaa qof la leeyahay waar tuko oo halgan markaa seebtii ama qorigii loo cabbaysanayo oo tukan waayey oo sidaa lagu dilay ayaa muslin ah oo muslim caasiya noqonayo la maydhayo la gafayaa lagu tukanayaa waxay leeyiin waa suura khayr waaqiciya waxaan markaa dhacaynin weeye waxaa loo dilayaana waa ilaahay wejiga dhulka udhi kaasaa iimaan leh oo islaamnimada markaa muslimiin loo dilay waxba kawjadaan bay leeyihin tanaasuka ka dhexeeya daahirka iyo baadinkaani markaa fuqahadaasi aanay markaa u fiirsanin leannu hadduu qalbigiisa iimaan ku jira oo uu rumaysan yahay salaada dee looma dilin ka tegiddeeda uu tukan lahaa markaa wuxu uhi wa yufaariqu ridda wa tufaariqu riddatu riddadu iyo gaalowgu waxay kaga duwan tahay alkufr alasliyi gaalnimada asalka ah gaalnimada dhaladka ah iyo riddadan dibi waxay ku kala duwan yihiin fii ana almurtadda laa yuqaru calayha murtad lagu sugi maayo wuu ridoobay oo diintii buu ka baxay lagu dayn maayo imaa inuu soo islaamo imaa in la dilo amaa gaalka asligaa isaga hadduu gaalnimadiisaa doorto la qasbi maayo wuu iskaga jirayaa keliya waxaa loo jihaadayaa ee dagaalka loo qaadaya in maamulkoodan iyo awooddoodan dadka xorriyadda ka qaadaya inuun meesha laga saaro xorriyadda iyo sarrayntiiyo siyaadada islaamku inuu yeesho kadib marka siyaadada iyo sarraynta uu yeesho islaamu qofkii gaalnimadiisa ku sibaaqi hanaya cid qasbi mayso wayuusamu biaxkaamina axkaamtaydnana waa lagu laasiminaya waa lagu waajibinayaa mar haddaynu nidhi islaamnimada markii hore wuu ku jira wuu islaasimiyey iminkana axkaamti ka dhici mayse wixii axkaamu islaamku lahay murtadka waa lagu waajibinaya walaa yansixu nikaaxu guurmaykiisu ma ansaxayo oo murtad mar hadduu iyo ridooboonu soo islaamin guurna ka ansixi maayo oo waa sidee dee manaa baynu dilaynaabe xaggee markaa gabadhu loogu fadhiisa iyo guri u dhisanaya hadduu islaami waaba la dilayaabe maba sii jirayabe wayabdulu guurkiisii horena waa burayaa in lam yuslim qabla inqidaa'i ciddatihi ciddadiisu intaanay go-in haddaanu soo islaamin masaladaa waxaynu ku soo marnay baabunikaax baynu ku soo marnayoo labada qof ee isqaba midkood hadduu ridoobo diinta uu ka baxo ilaahay caayo nebiga caayo malaa'igta caayo rususha caayo haddii waxa ka dhaxeeyey meher keliya uunuu yahay qabla dukhuulayta iyagoon is arag laakiin ismehersaday tanajasat ilfurqa culimmadu waxay caddeeyeen inay furqadiyo kala tegi degdegayso kala dhaqaaqeen oo dib uun isugu guursan doonaan hadday soo islaamaan laakiin wax guuroo ka dhaxeeya aanu jirin halaa ku tirtirmay haddii laakiin laba qof oo is arkay galma iyo xidhiir dhex maray laga yaabo dee ubad bay isu leeyihiin ay tahayna waataynu soo tilmaannay oo laba madhabood waxay qabaan guur cusub mooye inaanay isku soo noqonaynin laakiin shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa waxay qabaan inta aanay gabadhu cadad bixin hadday iyada ahayd ay soo islaamto ama hadduu isaga ahaayo intaanay ka cadad bixin oo soo islaamo in guurkii hore jirayo waana masaladu ala qaadaya wayabtulu guurkii murtadku waa burayaa in lam yuslim haddaanu soo islaamin qabla inqidaa'i ciddatihi ciddadiisi intaanay goyn wa taxrimu dabiixatuhu wuxuu gowracana waa xaaraan inta uu murtadka yahay aanu soo islaamin wixii uu gowraco waa xaaraan sida aanu u guursan karin gabadh islaami aanay u guursan karin taasoo kale ayaa la midta wayudaru damu dhiiggiisana hadur baa laga soo qaadayaa oo waxba kama jiraan weeye dhiiggiisuna dhiiggiisuna waa hadur walaa yastaqiru lahu milkun milki haddii markaa dee qof uu dilo hadur weeye walaa yastaqiru lahu milkun milki u sugmi maayo wixii uu lahaayoo dhan milkigoodii iyo lahanshoodii mawquuf buu noqonaya halkaasaa la joojinayaa isagii intay ka soo wareega milkigii oo dhammi ayaa halkaa la joojin haddii uu murtadnimo ku dhintana dee waa maalkaasi waa ka wareego fay buu noqonayaa haddii uu soo islaamana dee waa u jiraa walaa yusbax la qafaalan maayo macnaha la addoonsan maayo walaa yufaadaa la furan maayo walaa yumanu calayhi lana galadaysan maayo walaa yarisu dhaxli maayo walaa yuurasu lana dhaxli maayo walaa yusbaa buuhi la qafaalan maayo oo sabyi iyo qabaalasho lagu samayn maayo dee waa la dilayaa maxbuus laga dhigan maayo weeye ama waxa laga wadaa la addoonsan maayo hadduu dee murdadkii markaa xarbi noqdo inala soo dagaal galo qabsan mayno oo markaa dee addoonsan mayno ama yacni xidhan mayno walaa yubaadaa la furan maayo oo maal ama yacnii cid laga haysa muslimiinta lagu furan maayo walaa yumanu calayhi layskana sii dayn maayo manigu waa iyadoo layska sii daayo o aan lana furanin lana addoonsanin leanno dee dil buu ku xukumaya walaa yarisu dhaxli maayo walaa yuurasu lana dhaxli maayo isagu cid ma dhaxlo oo dee waxba kama dhexeeyaanoo muwaalaadkii dadka muslimiinta ka dhexeeya waa go-ay isagiina la dhaxli maayo oo dee xoolihiisu waa mawquuf hadduu soo islaami waayo la dilo fay bay noqonayaan baabu axkaami sakraani qofkii sakraanka ahaa axkaamtiisii ayuu baabiyey tanfudu waa fushaa tasarufaatu tasarufaadkiisu waa fulaan walaa yuxaddu fi sukr lahu isaga waa u fulaan ow calayhi wa calayhi isagana waa ku fulaan walaa yuxaddu fi sukr xaaladdaa sakhradana lama xado wa marjicu sukriga marjiciisu alcurfu waa curfiga iyo caadada walaa yusallii fiihi dhexdiisa tukan maayo wayaqdii bacda zawaalihi intii waxaas ka suulayna waa u qallayn waida irtada marga uu ridoobana laa yusataabu nadbun xataa yufiiqa intuu ka mihirsanayo towbad laga dalbi maayo wuxuu uhi sheekhu asakraanu qofka sakraanka ah ee waxaan caqligiisa tagsiiyey isagu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa iyo badheerhkiisa ku qaatay ama wuxuu habka ka isticmaalay ha ahaado ama wuxuu sanka ka isticmaalay ha ahaado ama wuxuu isku muday ha ahaadee qofkaa sakhraanka tanfudu tasarufaatu tasarufaadkiisu way fulaan wuxuu ka dhigan yahay uun qofkii qaangaarhka caqliga lahaa si ay tasarufaadkiisa iyo wuxuu sameeyaa u fulayeen ayay isagana u fulayaan lahu isaga way u fuli oo dee hadduu islaamo islaamnimada markaas waa loo qaban ow calayhi wixii markaa isaga durku ah lahu waa wixii nafciga ahaa calayhina waa wixii durku ahaayo dee hadduu ridabo riddadana waa lagu qabanayaa walaa yuxaddu fi sugri xaaladdaa sakhradana laguma xado bal waa la dibdhigayaa intuu ka mihirsanayo leannahu waxaa la doonayaa xadkan marka laga jarayo inuu xanuun dareemo si uu markaa uga joogsado dee khamrigan iyo waxaan u cabbayo haddii kale in lama dareemayo haddana wuu si cabbayaayo wa marjicu waxaan sukriga waxwaalinaya alcurfu dee curfigunbaa loola noqonayaayo wixii maandooriye ama waaliyo markaa loo ictibaariyo ayaa markaa dee sakradaasi ay noqonaysaa ama muskirkaasi walaa yusallii fiihi tukana maaye intaa uu sakraansan yahay dee waatii qoladii cabdiraxmaan ibnu cawf uu sameeyey xilligii hore islaamka ee khamrigu xalaasha ahaa waa kii mid salaada maqrib tukiyey yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna wa antum caabiduuna maa acbudu dabeetana ulaadii ka wada jaray oo markaa goradda isu wada geliyey ee ilaahay markaa soo dejiyey laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamu maa taquuluun ha tukanina idinkoo sakraansan ilaa intaa ka garanaysaan waxaa odhanaysaan wayaqdii wixii ka tegay ee salaaday acmaalaha wuu qalay bacda zawaalihi intay sakri sukrigaa iyo sakradaasi ay ka tagtay waa lagu adkaynaya waa mukallaf waida irtada markuu ridoobay isagoo sakraansanna laa yusataabu nadban sunanimo xataa yufiiqa inta uu ka miirsanayo balayana waa loo kaadina waxaa looba horta intuu ka miirsanayo u kaadiya haddii markaa qabla libaaqa u dee laga toobad dalbana iyadana uu toobad keeno markaa waa laga aqbalayaa baabul ikraahi ikraah iyo qasabkii ayuu u baab yahay shardu ikraaha shardigiisu waa qudratu lmukrihi kan wax qasbaya inuu awoodayo calaa taxqiiqi maa haddada bihi waxa ugu hanjabay uu goodinayo xaqiijintiisa caajilan markaas uu ku xaqiijiyo dulman dulmina markaa ugu xaqiijiyo waa inuu awoodaa wa cajzu lmukrahi kaa la qasbayaana waa inaanu kelayn can dafci inuu iska celiyo wa dannuhu waana inuu malaynaya annahu in imtanaca hadduu iska diido waxa uu ku qasbaya xaqaqahu ikraaha iyo qasabkaa inuu ku xaqiijinayo yacni axkaamo markaa masalooyin gaara ayuu sheekhu waa tanmista qaabka ila ashbaahwa nadaa'irka ayuu kitaabku u qoran yahay iminka axkaamtii murtadku meel isugu keenay haddana sakhraanka axkaamtiisiibu meel isugu keenay haddana ikraaha iyo qasabka oo axkaamta meelo fara badan gala ayuu haddana halkan inoogu keenay oo dee ikraaha wuxuu geli karaa iqraarka iyo qirashada wuxuu geli karaa baabufuriinku geli karaa wuxuu gelinka wuxuu geli karaa dee xagga dilka iyo waxyeelada ayuu geli karaa markaa wuxuu hi alikraahu sharduhu ikraaha shardigiisu iyo qasabka markaa dee aanu wax ka soo qaad lahayne qofkaasi waa la qasbay oo markaa wixii uu sameeyey waxba kaba jiraan la odhanayaa waa qudratulmukrihi kan wax qasbaya waa inuu awood u leeyahay calaa taxqiiqi maa haddada bihi waxaanuu ku hadidayo ugu hanjabayo xaqiijintiisa waa inuu karayaa caajilan markaa degdeg dulman si dulmiyana markaa uu ugu xaqiijiyo qofka le waanku dili ama gacan baan kaa jari ama waanku garaaci waxan waa inuu hadda dulmi kugu fulin karaa hadduu ilmo yar yaran waxba kugu fulin karan yahay ama qof dee iska tabcaan oo iska jiifo ama xanuunsanay ama curyaanaba uu yahay oon waxba ku gaadhsiin karaynin waa la waa la qasbayo qofkaasaa si ay igu yidhi ma noqonayso ee waxaan wuxuu kuuli kara waynu qudratulmukri calaa taxqiiqi maa haddada bihi caajilan dulman si deg deg ahoo dulmiga waa inuu u xaqiijin karayaa waa qodob wa cajzu lmukrahi mukri buu ahaa kaa hore bisiqati suaacil waa qasbe wacajzu lmukrahi kan la qasbayaana waa inaanu karayn can dafci inuu iska celiyo inuu iska celiyo ama qaylo ama orod ama iska riixid waa inaanu karaynin haddaad iska celin karayso ayana qasab ma noqonayso oo masalan nin baad arkaysaale gabadhii waa i qasabtay oo dalqad baa furay oo maxay tihi dee waa iska hor istaagtayoo waxay tihi haddaad ifuri weydo dee hadda intuusan isaga riixaa buu kadinka ka soo bixi karaa markaa taasina qasab ma noqonayso waade laakiin hadday xabad isada kaa hortaagto maa dharo tahay ama dee ay middiba isada kaa dul taagto meel aad u baxsatay aanay jirin dee taasoo kale qasab way noqon kartaa marka waa cajzu lmukrahi can dafcihi iska difaacidiisa waa inaanu karaynin wadanu waa inuu malaynayo annahu in imtanaca hadduu waxaa leeya same samayn waayana xaqanahu waxa ugu hanjabaya inuu ku xaqiijinayo ifur bay leedahayoo dee markaa mindi bay haysataa amaba dee gudin bay haysataa waa inuu malaynayo hadduu hadalkaa ku dhawaaqi waayo in lagu xaqiijinayo xabad buu haystaa hadduu markaa waxa uu leeya samee samayn waayo inuu bab kaga siinayo waa inuu rumaysan yahay hadduu rumaysan yahay inuu iska ciyaarayo taasina qasab maaha wadanhu waa inuu malaynaya annahu in imtanaca waxaan lagu qasbaya hadduu diido xaqaqahu wuxuu ugu hanjamaya inuu xaqiijinayo wayaxsulu haddaba qasabkii muxuu ku xasiraa bitakhwiifi cabsiin bimaxduurin wax markaa laga digtoonaado ka darbin shadiidin garaac daran waxabsi tawiilin xarig markaa dheer waitlaafi maalin xoolo dilidood walaa yanfudu tasarufu lmukrahi bigayri xaqin ma fulo wayalzamhu lqawad qorgoyn laakiin way ku waajibaysaa wayaxsulu ikraahi muxuu ku xasilaayay qasab noqda bitakhwiifin cabsiin bimaxduurin shay markaa maxduur ahoo markaa laga cabsado uga hanjabiddii bitakhwiifin cabsiin bimaxduurin wax laga cabsado ka darbin shadiidin waxa uu leeyahay burhkaasaa dabada kuu qaban garaac daran haddaad waxaa samayn weydo wa habsin dawiilin xadhig dheer jeelkaasaanu ku diri oo halkaasaad markaa aada muddo ku jiri wa itlaafi maalin iyo xoola baabi'intood xoolahaaga ayaanu baabi'in waxyaalaha noocaasahee ama qofka dee jidhkiisii la gaadhsiinayo ama xorriyaddiisii sida markaa xadhigga ama xoolihiisii la gaadhsiinayo ayay noqonaysaa qasabkii waana dee dadka dabaqadooda iyo axwaashooda waa isku khilaafaa oo dee qof waa inoo sharaf iyo qiima leh dee haddii lagu yidhaahdo suuqaasaanu ku daba caranayo oo aanu dee kagu cari doonaa haddaad waxaa samayn weydo dee qasab waa laga yaabaa inay noqoto yani waxaasaanu kugu dhufan qof weyn qasab way ku noqon kartaa laakiin qof dhallinyaraah oo afar iyo shanba haddii lagu dhufta aanay waxba yeelaynin qasab ku noqon mayso markaa dadka dabaqaadkooda iyo xaaladahoodana way isku khilaafaan haddaba walaa yanfudu ma furaya tasarufu lmukrah qofkaa la qasbay tasar bikayri xaqin lagu qasbay ma fulo tasarufkiisu hadduu kelimad gaalnimo ku hadlo hadduu furiin ku hadlo ma fulayo waxba ka fuli maayaan ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan ilaahay wuxuu yihi qofkii dee gaalnimada markaa ku hadlay dee waxa korkooda aday cadho ilaahay ba ahaatee ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan qofka markaa la qasbay ee qalbigiisu iimaan ku xasiloo yahay mooyaane camaar ibnu yaasir waa kii tacdiibka iyo dhibta lagu sameeyey waa kii markaa u sheegay nabiga ilaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu waxya yacni aflagaado gaadhsiiyu wax ka sheegay nabiga sala allahu calay wasalam markuu yimi uhi yaa rasuul allahi ilaa waxay gaadhsiiyeen inaan wax kaa sheego wuxuu yidhi qalbigaagu siduu ahaa wuxuu buhi muطmain biliimaan qalbiga iimaanka mid ku xasiloon buu ahaa fain caaduu facud buu yihi hadday mar dambe kugu celiyaan ay dhibtaa kuu geystaan ilaa aad gaadho markaa inaad wax iga sheegtana ku noqo baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi markaa gaalnimadii sidaasaa ilaahay u horqaaday qofkii la qasbay ee sidaa markaa ku gaaloobay walaa talaaqa fii iqlaaqin culimada qaar baa iqlaaqa ku fasiray ikraac iyo qasab haddii la yidhaahdo markaa qasab kufur gabadhaadii ama hadday ayadiba dee baasoolad u qaadatay ama mindi ama dee biyo kulul waxay markaa aanu iska difaaci karaynin oo is tidhahdo ku dhawaaq iminka dalqadaydii ku dhawaaqo furri noqon mayso mar haddii qofka la qasbay markaa tasarufaadkiisaasoo dhan waxbaa kama fulaan wayalzamuhu lqawad laakiin qawad iyo qoorgoynayaa ku waajibayso haddii la yidhaahdo qofkaa dil haddii kale waan ku dilayaa oo uu qofkii dilo labadoodaba waa la qisaasayaa leannahu waxaan markaa lagu cabsiinayo waa qofkaa dil haddii kale waan ku dila oo qofkii markaa uu dilo labadoodaba markaa waa lagu yeelanayaa qawadkii iyo qoorgoyntii oo dee isagaa jinaayadii iyo waxyeelladii markaa qofku ee la baashiray waxa kaloo ay culimmadu ay shuruuda ku daraan waa inaan qofka aanay ka muuqanin qariina ikhtiya ikhtiyaar doorasho siduu qofkaa qasbayaa ku yidhaahdo umaad odhanaysaa ilaa isagaad allow tahaye hadduu ku yidhahdo gabadhaydii waan furay waan furay umaad odhan hal dalqaan furay hal dalqaan furay hadduu ku yidhahdo furoo tidhaahdo dalqad baan furay way kaa furan tahay ayay ku leeyihin fuqaha leanno qariinat ikhtiyaar baa ka furun baa lagu furun waan furay umaad inaad tidhahdo haddaad tidhahdo hal baan furay ama labaan furay ama saddex baan furay aad tidhaahdo waxa kaa muuqatay ikhtiyaar iyo doorasho aan u furinkii aad dooratay markaa sidaa lagu yidhaahdo maxaan idhahdaa un islaamtu hadday kaa khaalib noqoto waa markaa waxay ku taa dhan weynaad tidhahdaa haddaad see door doorato hadda carabku qaado adna ka horgeyso macnaheed waxa weeye de markaa inaad adigu dooratay oo waa markaa ikhtiyaarkaagii aad ku furtay wayaxsulu waxa uu ku xasilaa furiinku ikraahu bitakwiifin cabsiin bimaxduurin shay markaa laga digtoonaadoo laga cabsado lagu cabsiiyey ka darbi shadiidin waa garaac daran wa xabsin dawiilin iyo xadhig dheer wa itlaafi maalin iyo xoola baabi'intii walaa yanfudu tasarufu lmukrahi qofkaa mukrahee la qasbay tasarufkiisu ma fula bikayri xaqin xaq darre lagu qasbay ma fula haddii xaq lagu qasbayo wuu fulayaa hadduu iminka masalan dee xaaskiisii oo kale uu dee dhaqanna waayo furina waayo qasab kufur baa la odhanaya qasab buu markaa dalqadda lagaga yeelinayaa haddii dayn iyo xoola lagu yeesho oo uu iibin waayo qasab ku iibi baa la odhanaya dadka xoolahoodii baa looga jarayaa ee waa markaa bikayri xaqin lagu qasbayo wayalzamu lqawadu qawad iyo qoorgeyn ayaa ku waajibaya haddii dee dil lagu qasbo dilkii markaa isagu uu la baashiro oo markaa toos uula yimaado deriska markaa inugu jogo wallahu aclam